بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حديها
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dagaalka u dhexeeya iiraan iyo yahuudda oo mar kale dib u qarxay dahraan oo markan bilowday duulaanka kadib duqaymo xooggan oo sahaynadu ay ka fuliyeen caasimadda lubnaan ee beyruud tobanaan sawaariq ah oo lagu beegsaday saldhigyo ciidan iyo xarumo ku yaala deegaanada yuhuudda ee ixtilaalka ay ku haystaan ee dhaca waqooyiga filistiin diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha oo qaaday mawjado weeraro ah oo lagu beegsaday xarumo ciidan oo ku yaala gudaha iiraan iyo xaaladda bariga dhexe oo faraha ka sii baxaysa boqol maalmood oo ay xiisadu gashay maxaan ka ognahay khasaaraha qarashaadka iyo saamaynta dagaalka waxaad maanta barnaamijka ku maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda bariga dhexe xubintii wargeysada iyo xalqadii labaatanaad ee taxanaha asiira nabawiyah duruusun wa cibar ee waa mar kale iyo caalamulyowm
بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
waa hagaag waa maalinimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay labaiyo labaatanka bisha dulxijaha sannada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa dowladda iiraan ayaa habeenimadii xalay qaaday duulaano lagu beegsaday deegaanada yuhuudda ixtilaalka ay ku haystaan si gaaraha deegaanada dhaca waqooyiga filistiin kadib weeraradan ayaana yimid markii diyaaradaha dagaalka yuhuudda ay beegsadeen xarumo ku yaala magaalada bayruud ee caasimadda waddanka lubnaan iiraan ayaana sheegtay inay ka jawaab celinayso duulaanada yuhuuddu ay ku qaadeen xulafadeeda lubnaan saacadihii ugu horreeyey ee weerarka ayaa la arkayay tobanaan gantaale ah oo ku hoobanaya magaalooyinka waaweyn ee yuhuuddu ixtilaalka ay ku haystaan oo ay ugu horrayso magaalada xaifa taliska ciidanka dowladda iiraan bayaan ka soo baxay ayaana lagu sheegay in weeraradooda ay beegsadeen saldhigyo ciidan iyo sidoo kale xarumo muhiim ah goobaha la beegsaday ayaa waxaa ka mid ah saxraha naqab iyo sidoo kale laba saldhig ciidan oo ku yaala waqooyiga deegaanada yuhuudda ixtilaalka ay ku haystaan oo ay ku jiraan saldhigyo ay ka duulaan diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda ayaana dhankiisa ka jawaab celiyey weerarada lagu soo qaaday diyaaradaha dagaalka sahaynada ayaa duqaymo xoogan waxay ka geysteen magaalooyinka waaweyn ee waddanka iiraan oo ay ugu horrayso magaalada caasimadda ah ee dahraan jugta qaraxyada ayaana sidoo kale laga maqlayey magaalooyin ay ka mid yihiin asfahaan goobaha diyaaradaha dagaalka ay beegsadeen waxaa ka mid ah warshado soo saara kiimikada iiraanna waxay dhankeeda sheegtay inay kaga jawaab celin doonto weeraradaasi kuwo la mid ah ayna beegsan doonto warshadaha kiimikada soo saara ee ku yaala deegaanada yuhuudda ixtilaalka ay ku haystaan sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda dowladda iiraan bayaan ka soo baxay ayaa lagu sheegay in maamulka gumaystaha yuhuudda keligiis uusan fulin karin howlgallada noocan ah maraykankana uu kaalin ka qaadanayo iiraan waxa ay sidoo kale ku hanjabtay in haddii weerarada ay sii socdaan ay beegsan doonto xulafada maraykanka iyo maamulka gumaystaha yuhuudda dowladaha dhaca mandiqada khaliijka ayaa iyagana bilaabay dadaallo ay ku doonayaan in xiisadda lagu soo gebagabeeyo inta aysan mar kale faraha ka bixin wasiirada arrimaha dibadda dowladaha carabta ayaana qadka teleefonka kula hadlay dheggiisa wasiirka arrimaha dibadda dowladda iiraan maraykanka ilaa ay hadda mowqif rasmi ah kama qaadan xiisaddan trump ayaana waxaa horyaala laba doorasho oo ah in mar kale uu qaato qaraar uu ku wajahayo iiraan oo ay ka dhalan karto dagaal guud oo ay mandiqada gasho iyo inuu ka baxo garabka netanyahu dagaaladan mar kale dib u bilowday ayaa imaanaya boqol maalin kadib markii maraykanka iyo yuhuudda ay si wadajir ah u qaadeen duulaankii lagu qaaday iiraan wargeysyada caalamka ayaana si aad ah u faaqidaya khasaaraha ka dhashay dagaalkan muddo boqol maalin ah kadib iyo saamaynta gobolka uu ku rabay waxaana xubinta wargeysyada maanta qodobkaas inoogu eegayaa walaalkeen ilyas cabdulaahi bismillaah suhayb aad baad u mahadsan tahay waxaan xubinta maanta ku eegaynaa warbixin ka hadlaysa boqol maalmood oo xiisadda bariga dhexe ay gashay maxaan ka ognahay khasaaraha qarashka iyo saamaynta dagaalka waxaa warbixintan oo dheer daabacay wargeeska amerikaanka ah ee newsweek waxaana lagu bilaabay boqol maalmood oo ka soo wareegatay markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya iiraan oo dhinaca ah iyo maraykanka iyo maamulka gumaystaha yuhuudda oo isku duuban gobolka bariga dhexe maanta waxaa wajahayaa xaalad gebi ahaanba ka duwan midii jirtay intii dagaalku uusan bilaaban inkastoo xabad joojintii dhaqangashay sideedii abriil ay hadda socota muddo ka badan maalmaha dagaalka tooska ah ay dhinacyadu dhex mareen haddana xiisadda si dhab ah uma aysan dhammaan oo xalay ayaa xitaa ugu dambeysay oo yuhuudda iyo iiraan ayay isdhaafsadeen weeraro xooggan sidoo kale intii xabad joojintu ay socotay howlgallada badda cunaqabateennada milatari cadaadisyada dhaqaale iyo iska horimaadyada dadban ayaa halkoodii kasii socday majalladda newsweek ayaa sheegtay in saamaynta dagaalkan aysan keliya ku koobneen burbur milatari iyo khasaare nafeed balse si weyn ayay u beddeshay isku dhelitirnaanta awoodaha gobolka amniga tamarta caalamka iyo mustaqbalka xasiloonnida bariga dhexe qodobka ugu horreeya ee warbixintu ay ka hadlaysana waa lixdan iyo kow maalmood oo xabad joojin ah iyo soddon iyo sagaal maalmood oo dagaal toos ah u socday waxayna warbixintu tiri boqolkii maalmood ee ay xiisaddu taagneyd soddon iyo sagaal maalmood oo ka mid ah waxaa dhacay dagaal toos ah oo dhinacyada dhex maray halka kow iyo lixdan maalmoodna ay jirtay xabad joojin jilicsan oo weeraro dadban ay ku lamaanan yihiin konton iyo lix maalmood oo go'doomin badeed ah waa ciwaan kale oo warbixintu ay hoosta ka xariiqayso ciidanka badda maraykanka waxay go'doon badeed ku hayeen dowladda iiraan waxaana u gashay maanta konton iyo lix maalmood ujeeddaduna waxay ahayd in la yareeyo dhoofinta shidaalka iiraan iyo in aysan marnabo helin awood dhaqaale oo ay ku maalgelin karto dhanka milatariga boqolkiiba shan iyo labaatan shidaalka dunida oo saramaray warbixinta oo sii socota ayaa sheegaysa in marinbiyoodka hormus ee iiraan uu galay hakad xooggan waxaana sidaasi lagu waayay boqolkiiba labaatan shidaalka caalamka oo halkan mari jiray tanina waxay abuurtay mid ka mid ah qalalaasihii tamareed ee ugu weynaa taariikhda casriga ah in ka badan hal bilyan oo fuusto oo shidaal ah ayaana xaniban waqti xaadirkan ayuu wargeesku yidhi waxayna qiyaaso kala duwan oo la soo saaray ay muujinayaan in ka badan hal bilyan oo fuusto oo shidaal ah oo ku xayiran gudaha waddamada khaliijka tanina waxay ka dhigan tahay in ku dhowaad afar iyo toban milyan oo fuusto aysan maalintii gaarin suuqyada caalamka konton iyo shan dal oo qaaday tallaabooyin deg deg ah waxay warbixinta oo sii socota ay sheegaysaa in korarka ku yimid qiimaha tamarta uu sababay in ugu yaraan ilaa konton iyo shan dowladood ay qaadaan tallaabooyin deg deg ah si ay ula tacaalaan dhibaatadan sidoo kale waxaa jira ilaa kow iyo sagaashan waddan oo bixiyey taageero dhaqaale oo ay u fidiyeen macaamiishooda halka afar iyo toban dalna ay bilaabeen in dib u habeen wakhti dheer in ay qaadan doonto loo malaynayaa ay ku sameeyaan nidaamyada tamarta in ka badan afar kun iyo siddeed boqol oo weerar oo ay isdhaafsadeen labada dhinac boqolkan maalmood wargeeska xogtiisa oo sii socota ayaa lagu sheegayaa in maraykanka iyo maamulka gumaystaha yuhuudda ay dhinacooda fuliyeen ugu yaraan saddex kun iyo boqol iyo afartan iyo shan weerar oo ay ka geysteen gudaha waddanka iiraan dhanka iiraan iyadana marka laga hadlaya waxay fulisay kun toddoba boqol iyo lix iyo labaatan weerar oo isugu jira gantaallo iyo diyaarado aan duuliya lahayn boqolaal gantaallo iyo diyaarado ayaa la soo riday sidoo kale taasoo iyadana dhalisay khasaare xooggan hoosudhac ku yimid kaydka hubka maraykanka waxay warbixinta wargeeska oo sii socota ay sheegaysaa in maraykanka uu dagaalkan u isticmaalay in ka badan kun gantaal oo nooca homahawka ah taasoo noqotay isticmaalkii ugu badnaa ee gantaaladan maraykanka uu ka sameeyo inta la xusuusto taariikhda khubaro milatari ayaa qiyaasaya in maraykanka uu isticmaalay ku dhowaad boqolkiiba soddon gantaaladii noocan ahaa waxaana laga yaabaa in ay qaadatay ilaa afar sano si maraykanka uu khasaarahan uga soo kabto qarashka dagaalka oo gaari kara ilaa hal trilyan oo dollar waxaa warbixinta sadaradeeda oo sii socda lagu xusayaa qodobkan qiimeen rasmi ah oo la sameeya ayaa muujinaysaa in bishii mey ee lasoo dhaafay qarashaadka dagaalka uu gaaray ilaa sagaal iyo labaatan bilyan oo dollarka maraykanka ah waxaana khubarada dhaqaalaha waqti xaadirkan ay saadaalinayaan in qarashka guud uu kor u dhaafi karo ilaa hal trilyan oo dollar waana marka lagu daro dibudhiska lagu sameynayo saldhigyada milatari ee maraykanka soo iibinta hub cusub iyo daryaalka askarta ku dhaawacantay xiisaddan malaayiin qof oo barakacay iyo kumanaan la dilay waxay saxiifadda newsweek sheegaysaa in qaramada midooba ay qiyaastay saddex dhibic laba milyan oo qof in ay ku barakaceen gudaha waddanka iiraan dowladda iiraan waxay dhankeeda iyaduna shaacisay dhimashada saddex kun iyo afar boqol iyo lixdan iyo sideed qof iyo dhaawaca in ka badan lix iyo labaatan kun iyo shan boqol oo ruux warbixinno madax bannaan ayaa dhankooda iyaguna waxay tilmaamayaan in dadka rayidka ah ay qayb weyn ka ahayeen khasaarihii dhacay noqdada ugu dambeysa ee warbixintu ay ka hadlayso boqol maalmood oo xiisadda bariga dhexe ah kadib waa dagaalka oo saameeyey ilaa lix iyo toban dal iyo gobollo kale saameynta dagaalka kuma aysan ekaan ayay warbixintu tiri iiraan maraykanka iyo maamulka gumeystaha yuhuudda balse waxa uu gaaray ugu yaraan lix iyo toban dal iyo gobollo ku yaala bariga dhexe dalalka ay saameyntiisa si toos ah ama si dadbanba u gaartay waxaa ka mid ah ciraaq suuriya lubnaan urdun sacuudiga qatar baxrayn kuweyt imaaraadka carabta turkiga iyo qubrus arrintan ayaana dagaalka ka dhigaysa mid ka mid ah colaadihii ugu ballaarnaa uguna saameynta badnaa ee gobolka ka dhaca tobannaankii sane ee lasoo dhaafay guud ahaana dhegaystayaal waa inaga intaa xubinta aan markana dib ugu laabana dhanka walaalkeen suheyb cabdulaahi iyo qeybaha ka haray barnaamijka caalamulyowm waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqada labaatanaad uguna dambaysa taxanaha asiira nabowiya duruusun wa cibar oo ah xalqada ugu dambaysa qaybta koowaad waxaa alaaba halkan inooga soo jeedinayay walaalkeen mucaad لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
مقام في الذرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال رافع دون رفعته الثريا ودون بهائه بدر الكمال له آل النبي الغر نالوا فآل المصطفى أكرم بآله ميامين عمالقة عظام بدين محمد بالغ المعالي نجوما في سماء العز صاروا لهم نور تلألأ كاللآلي كرام والسخاء
siirada rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh inaan diraasayno oo aan u kuurgallo si aan uga dhiganno manhaj aan u marayno soo celinta khilaafa raashida hadafka duruustan laga leeyahayna waxa weeyaan inaan iftiinsanno siirada rasuulkeennii salawaatullaahi wasalaamu calayh oo ahaa khaatamulambiyaa'i warusul kuna tilmaansanno dariiqa aan u marayno soo celinta khilaafada maanta aan u halgamaynaan u soconno si guudna arrintaas waxay ahmiyad ugu leedahay al'umma alislaamiya gaar ahaana alxaraka aljihaadiya iyo adariica almushaahida maadaama maanta aan marayno marxalad mutaqadim ah oo ashwaad badan iyo maraaxil badan laga soo gudboo la soo gooyey biidni illaahi tacaalaana aan joogno calaa abwaabi alkhilaafa araashida maanta baahi badan ayaan u qabnaa masiiradeennan aan ku dabdinno manhajkii rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh
فآل المصطفى أكرم بآله ميامين عمالقة عظام بدين محمد بالغ المعالي على الأعداء دائرة رحاهم بضرب البيض أو طعن العوالي هم الفرسان في سوح المنايا هم الرهبان في جوف الليالي تقاة أعلنوا الإسلام دينا وداسوا فوق أهواء الضلال ولم يرضوا بغير الله ربا فنالوا العز من رب الجلال
kadib markii ay quraysh ku fashilantay in saxaabada ridwaanullaahi calayhim ay ka hor istaagto hijrada madiina asaaliib kasta oo ay adeegsatay waxay dareentay halis kiyaankooda kaga soo food leh dhankaas iyo madiina sidaasi darteed bay ku dhaqaaqeen tallaabooyin hor leh oo ay u arkayeen inay ku carqaladayn karaan isbeddelka cusub ay xaqiijiyeen muslimiinta shirweyne ballaaran ayay isugu yimaadeen gaaladii qoraysh kaas oo uu xataa ka soo qayb galay ibliis oo iska soo dhigay mid ka mid ah odayaashii reer najd waxayna isku raaceen inay ka takhallusaan nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam allah subxaanahu wa tacaala oo tilmaamaya qorshaha ay mushrikiintu qaateen wuxuu kitaabkiisa kariimka ah ku yidhi
وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
ibnu cabbaas radiallaahu canhu oo fasiraya aayaddan wuxuu tilmaamayaa in habeen habeennada ka mid ah ay quraysh ka shireen go'aankii ay ka qaadan lahayd rasuulka sala allahu calayhi wasalam ugu dambayntiina ay isku raaceen inay dilaan qorshaha dilka wuxuu ahaa dhagar si adag loo maleegay waxaana si aysan reer bani haashim qabiil gaar ah ugu raacan dhiigga rasuulka la isla qaatay in qabiil waliba uu keeno wiil dhallinyaro ah oo ka qaybgala dilka rasuulka sala allahu calayhi wasalam xogta dhagartan la maleegayo waxaa daalacanaya allah subxaanahu wa tacaala oo aysan jirin wax ka qarsoomi kara nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam ayaana lagu wargeliyey isaguna wuxuu la yimid tadaabiir amniyo tallaabooyin ka hortag ah taasoo ugu dambayntii hal bacaad lagu lise ka dhigtay dhagartii ay maleegayeen gaaladii qureysheed wuxuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam halkii uu jiifan jiray seexiye cali bnu abi taalib isaguna wuxuu goobta isaga baxay xilli aysan gaaladu filaynin tanina waxay dhalisay in markii uu waagu dilaacay uu firaashkii ay ka filayeen suubanaha ka soo kacay caliyu bnu abi taalib radiallaahu canhu qoomamo iyo shallaayto ayay halkii kaga dhaqaaqeen kufaartii doonaysay dilka suubanaha sala allahu calayhi wasalam iyagoo bilaabay baadigoobka rasuulka laakiin dhagar kasta oo ay maleegaan allaah ayaa ku celinayay wayamkuruuna wayamkurullaah wallaahu khayrulmaakiriin maadaama shirqoolkii gaalada uu soo gaaray halkiisii ugu dambaysay oo ah inay ku fakaraan dilka rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu allaah tabaaraka wa tacaala ku wargeliyey rasuulkiisa in la gaaray xilligii isaga iyo saaxiibkiisa ay u jihaysan lahaayeen dhanka madiinatulmunawara hooyo caaisha radiallaahu canha oo ka sheekaynaysa tallaabooyinkii uu qaaday suubanaha sala allahu calayhi wasalam markii hijrada loo oggolaaday waxay leedahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu gurigeenna iman jiray labada gelin midkood subax ama galab balse markii loo oggolaaday inuu hijroodo wuxuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam inoo yimid xilli ay qoraxdu kulushahay markii uu abuubakar arkay rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo socda xilli kulul wuxuu yidhi xilligan rasuulka sala allahu calayhi wasalam uma socdo ilaa arrin weyn mooye rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii uu soo galay guriga wuxuu abuubakar la fadhiistay sariirtiisa gurigana waxaa joogay aniga iyo walaashay asmaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi naga saar dadka kula jooga abuubakar wuxuu yidhi iyagu waa un ehelkaaga aabbahay ha lagugu furta ee rasuulkii allow nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu abuubakar u sheegay in loo fasaxay hijro iyo inuu isaga baxo magaalada maka abuubakar ayaa durbaba codsaday inuu noqdo qofka rasuulka ku helinaya safarka hijrada wuuna ka aqbalay nebiga sala allahu calayhi wasalam hooyo caaisha oo hadalkeeda sii wadata waxay leedahay maalinkaas ka hor ma ogeen in farxad darteed loo ilmeeyo ilaa aan arkay abuubakar oo u oynaya maalinkaas farxad darteeda waxaa xusid mudan markaa oon dul istaagaynaa ijraa'aadkii iyo khadabaadkii rasuulku uu qaaday salawaatullahi wasalaamu calayh rasuulku wuxuu baxay xilli hadhimo ah oo duhur ah xilligaasna jasiiratulcarab ama ardulxishaas waa xilli aada u kulul dadkoo dhanna way hadhsadaan oo dadkuma socdaan abuubakar ayuu ugu tegay gurigiisii abuubakar markii loo sheegay rasuulkii baa kugu soo socda wuxuu markiiba dareemay in arrin uu jiro maxaa yeelay xilligaasi ma ahayn xilli la socdo ama xilli ay caado ahayd rasuulku inuu u yimaado abuubakar radiallahu canhu wa ardaa taas ijraa ayay ahayd arrinta labaad waxayd rasuulku waxaa mutaqanic wuu hagoognaa oo wejigiisa si fiican looma arkaynin oo uu isqarinayay iyadana mid ayay ahayd arrinta saddexaad waxay ahayd markii uu rasuulku u yimid abubakar wuxuu ku yidhi akhrij man cindaka dadka kula jooga iska saar buu yidhi iyadana xadar kale ayay ahayd arrinta afraad waxay ahayd rasuulka iyo abubakar salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waradia allaahu canhu waxa ay ka baxeen irid aan ahayn iriddii caadiga ahayd ee guriga abubakar albaab gadaaleed ayay ka baxeen iyadana waxay ahayd ijraa kale arrinta shanaad waxay ahayd ee talaabta shanaad ay ku dhaqaaqeen jihadii laga filayay jihaan ahayn ayay u baxeen oo madiine ayaa laga filayay jiho kale ayay u baxeen arrinta lixaadna waxay qaateen oo ay ahayd inay raad gataan godna ay galaan oo qaara thawb ay ku dhuntaan ilaahina subxaana wa tacaala sabab uga soo dhigo cankabuudkii ama caarana inay xuubkeedii saarto sidii god duugoobay oo aan cidi gelin oo kale iyadana mid ayay ahayd arrinta toddobaad waxay ahayd cabdilaahi bn abibakar ayaa sahan u ahaa oo haddii socotana ay ahaayeen hijrana ay ku jiraan godna ay galeen qasadku ma aha inay godkaa ku jiraan qasadku waxa weeyaan inay raacdadiina iska reebaan dhaqdhaqaaqa qureysheedna ay la socdaan marka markaa raacdadu ay kala degto ay hijradoodii dhammaystirtaan marka way lagama maarmana ayay u ahayd inay xog helaan marka waxaa iman jiray cabdilaahi bn abubakar habeennimadii isla habeennimu ka gadoomi jiray maalinkii oo dhanna markaa waxa weeyaan qureesh iyo golayaasheeda ee soo xuuraami jiray iyadana waxay ahayd khadwo kale khadwada sideedaad waxay ahayd caamir ibnu fuhayra ayaa isna adhiga kusoo caraabin jiray oo laba hadafba arrintaasna way xaqiijinaysay mar waa mare dee sahay ayay u baahnaayeen oo caanahaas ayay markaa adhiga ka maali jireen mar labaadkana cabdilaahi bn abubakar ayay raatir u ahayd arrinta sagaalaadna waxay ahayd cali bn abi aalib radiallahu canhu wa ardaa ayuu rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh meeshii uu jiibsanayay intuu go-iisiina siiyey ayuu jiifiyey quraysh markaa ilaa howlgal ayay ku jireen iyo heegan ah rasuulkana salawaatu ullahi wasalaamu caleyh in la dilo markaa way ilaalaysanayeen waxay u meeleynayeen guriga qofka hurdaawa inuu yahay rasuulkii salawaatu ullahi wasalaamu caleyh gurigaasay markaa xisaar iyo ilaalo ka hayeen arrinta tobnaadna waxay ahayd waxay diyaarsadeen abubakar uu diyaariyey laba raaxilo iyo daliilkii daliilkuna wuxuaa nin mushrig oo la odhan jiray cabdilaahi bnu ureyqa oo iyaduna waxay ahayd nin la dareemayo ama shaki laga qabo ma ahayn ileen saxaabada kale xitaa markay jiroonayaan waa la ilaalashan jiray waana la carqaladayn jiray marka ninkan oo rabaa xil iska daajinaya cidina dareen kama qabin maadaama mushrikna yahay cabsi kalena aan iyo dareen kalena aanu ku jirin qureysh taasna waxay ahayd khadwo kale arrinta koob iyo tobnaad ee abubakar iyo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ku dhaqaaqeen waxay ahayd cadowga intuu kacsan yahay ee uu raacdada ku jiro in kumuun lagu jiro oo la nagaado waana ijraa amni ah oo caali ah oo waa qaacido ka mid a qawaacidda amniga xilliga xamalaadku ay jiraan in kumuun la galo oo dhaqdhaqaaqa la joojiyo intaasoo dhan markaa waxay ahayd asbaab ayay ahayd rasuulku markaa salawaatu ullahi wasalaamu caleyh hijradiisan cibrada ugu horreysay laga qaadanaya waxa weeyaan laba shay ayuu kulmiyey mar waa mare waxawedan waa alakhdu bilasbaab in la saciyo in la dadaalo oo asbaabtii la maro waana shay aan mutacabadiin ku nahay jihaadkeenna dacwadeenna wax kastoon qabanayno cubuudiyada alle subxaana wa tacaala waa inaan juhdi iyo dadaal la nimaadno marka asbaabtii buu la yimid dhanka kalena tawakulkii ayaa wahelinayay oo iyagoo godkii ku jira ayaa nimankii qureysheed oo raacda ayaa dul yimi godkii abubakar markaa wuu argagaxay rasuulkan u baqanayay dabeedna waakii rasuulku ku lahaa dee maa dannuka biithnayni allahu haaliuhumaa abubakaroo waa maxay malaha aad ka malaysanayso laba alle subxaana wa tacaala uu saddexiyuu macooda yahay halkaa markaa iyadana waxayd qimatu tawakul kalsooni iyo yaqiin iyo tala saarashada alle subxaana wa tacaala waana labada shay qofka muuminka aanu ka maarmin gaar ahaan qofka mushaahidka inuu asbaabtana la yimaado uu dadaalo awooddiisa aan waxba la hadhin dhanka kalena in alle subxaana wa tacaala uu tala saarto u ictimaado awooddiisana uu ka beri noqdo taas waa cibro cibrada labaad oo laga qaadanayo khadawaadka iyo ijraa'aadka uu rasuulku maray salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxa weeyaan waa ahmiyadda xadarka uu leeyahay ama xadar leh ama ijraa'ad amni ku magacow musalaxaadka mucaasirka arrintaasna waa arrin muhim ah oo qofka muuminka caamatan muhim u ah gaar ahaana qofka mujaahidka waana waxyaalaha ay tahay inaan sunnihii rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh iyo hijradiisii kaga dayano oo inaan ka dhigin arrin kaftan ah ama dheeldheela ama dhalanteeda ama wax muxdatha aan laga dhigin ee loo arko inay tahay sunanka rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh iyo xadarkan ayla faray maxaa yeelay siraac iyo dagaal ayaan ku jirnaa dagaalkaasna wuxuu u baahan yahay jiddiyad iyo dad maxaa yidhay si ficliya u dhaqmaya taas in ayay ahayd markii markaa raacdadii ay go'day xogtiina ay heleen socodkoodii hijrada ayay dhammaystirteen oo dhaqaaqeen waxay mareen dariiq dariiq xeebta ah oo ka dheer dariiqa caadiga la maro oo dariiqyada isku xidha maka iyo madiina jidad dhowra ayay ahaayeen jidkaa dheer ayay mareen si ay uga xeeladaystaan cadowga dhacdada kale oo iyadana cibradu ku jirto in laysdul taagana mudan waxa weeyaan khaymatu ummu macbad haweenaydaas iyo qoyskeeda ayaa meel dhexe ayay deganaan oo maka iyo madiina udhexaysa way soo mareen rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu caleyh qaafiladiisii markii ay u yimaadeenna sooriyo ayay warsadeen iyadana way u cudur daarata oo xilli abaara lagu jiro gurigan waxba aanay oolin anfaca ayay u sheegtay rasuulku markaa salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu arkay neef adhi ah oo teendhada cidhifkeeda fadhiya wuxuu ku yidhi neefkaasi muxuu yahay waxay u sheegtay markaa neef yahay tabardarro xoolihii uga hadhay inuu yahay rasuulku wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh may idmaysaa inaan maalo oon liso haabay ku tiri biabi wa anta wa ummi haddiiba aad wax ka helayso waxa weeyaan maal bay ku tiri waakii markaa rasuulka salawaatu ullahi wasalaam caanaha ka buuxiyey iyadii siiyey abubakar iyo ay cabeen iyo caamir ibnu fahayra iyo keyrkoodba rasuulkuna markaa markii dambe isna cabay iyadoo caani u buuxaana ay ka tegeen mucjiso ayay ahayd iyo dalaa-ishii nubuwadiisa asmaa binta abubakar waxay sheegtaa rasuulka iyo abubakar salawaatu ullahi wasalaamu caleyh meel ay aadeen maanaan garanayn kadib baa markaa habeen habeenada ka mid ah waxaanu maqlay haatuf yacni cod dhawaaqayo oon loo jeedin oo abyaadan shicrigaa tirinaya jaza allahu rabulcarshi khayra jazaa'ihi rafiiqayni xallaa khaymata ummu macbadin humaa nazala bilbiri wartaxala bihi wa aflaxa man amsaa rafiiqa muxammadin fayaa laqusayin maa zawa allahu cankumu من فعال لا يحاذى وسؤدد سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي مركاسان أوغان بيت لماشا أي مرين يدنك أجهزتين
markii ay quraysh ka wareeshay in rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo abuubakar ay ka baxeen magaalada maka waxay qaadeen tallaabo weliba oo suuragelin karta inay ku carqaladeeyaan safarka hijrada waxay fagaarayaasha maka kaga dhawaaqeen in qofkii nolol ama geeri ku keena rasuulka salaallahu calayhi wasalam la siinayo boqol halaad oo geel ah arrinkaas ayaana ku dhex faafay qabaa'ilkii carbeed waxaana ujeedka quraysh ahaa inay damac geliyaan dadka xitaa kuwooda aan cadaawada u qabin suubanaha waana usluub ay ilaa iyo maanta isticmaalaan gaalada oo ah in lacag madax furashaha la duldhigo hogaamiyeyaasha dacwada iyo jihaadka suraaqa ibnu maalik ayaa ka mid noqday dadkii u hanqaltaagay lacagta la duldhigay nebiga salaallahu calayhi wasalam wuxuuna raad guray suubanaha abuubakar iyo raggii kale ee la socday ilaa ugu dambayntii uu ka daba tegay laakiin wuxuu halkaasi kula kulmay mucjisaad tusaya in allaah uu difaacanayo rasuulkiisa iyo inta raxday mar waliba oo u soo dhowaadana faraskii uu saarnaa ayaa gumadaha dhulka la gelayay isaguna waa uu ka dhacayey ugu dambayntiina wuxuu ballan qaaday inuusan dib dambe u soo dabakici doonin nebiga salaallahu calayhi wasalam ayaa u qoray cahdi ammaan ah isaguna wuxuu qaatay dowrka ah in cid waliba oo ka hor timaada u sheego in jidkan uu isagu soo maray oo uusan ku soo arag rasuulka iyo abuubakar maalmo socod iyo safar ah kadib rasuulka salaallahu calayhi wasalam iyo abuubakar ayaa maalin isniin ah bishuna tahay rabiicul awal waxay gaareen duleedka magaalada almadiinatu almunawara ansaar ayaa markii ay ka wareeshay in rasuulka iyo abuubakar ay ka soo baxeen magaalada maka waxay maalin walba imaan jireen dacallada magaalada halkaas oo ay ku sugayeen suubanaha sala allahu calayhi wasalam si ay u soo dhoweeyaan una marxabeeyaan maalin ka mid ah maalmihii wacnaa ee madiina laguna tilmaami karo maalintii ugu farxadda iyo barakada badneed ee madiine qorraxda u soo baxdo ayay rasuulka salaallahu calayhi wasallam iyo abuubakar cagta soo dhigeen madiinatul munawara halkaasina waxaa ku soo dhoweeyey ansaar qaybaheeda kala duwan
أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دار
maalmo kooban ayuu rasuulka salaallahu calayhi wasallam deganaa xaafadda quba ee duleedka madiina wuxuu ugu dambeyn soo galay madiinatul munawara halkaasoo ay uga bilaabanayso marxalad cisi tamkiin iyo dowladdhis islaami ah maalinkan uu rasuulka salaallahu calayhi wasallam soo galay madiina waa maalin ay saxaabadu ku cabbireen tacbiir xooggan oo aanan gara karin qaab aan u suurayno anas ibnu maalik radiallaahu canhu wuxuu yidhi maalinkii uu rasuulka salaallahu calayhi wasallam soo galay madiina waxaa ifay meel weliba oo ka mid ahayd magaalada waa iftiin xisi ah oo ay saxaabadu dareemayeen muddo ku siman hal caqdi oo uu rasuulka salaallahu calayhi wasallam dhex joogay madiina maalinkii uu geeriyoodayna wax waliba oo magaalada yaallay ayaa mugdi noqday sidaba uu anas tilmaamayo haddaannu wax yar ka hadalno duruusta iyo cibrooyinka laga qaadanayo hijradii nebigeenna sala allahu calayhi wasallam uu ka haajiray min makka ilmadiina almunawara dhowr qodob ayaan eegi doonnaa insha allahu tacaala qodobka koowaad dadka ahlu baatilka ah markay ka quustaan inay dacwada xaqa joojiyaan mu'miniintii ahlu xaqa ahaydna ay ka fakadaan markaasoo kale waxay isku dayeen ahlu baatilku inay dilaan ducaadda ru'uustooda alcuquul almudabbira inay dilaan dacwatulxaq qofka hogaamin inay dilaan waa sunna mutabaca cinda acdaa'i araxmaan weligood saasay ahaan jir ilaa maanta inay isku dayaan markay ku fashilmaan inay u tasadiyaan dacwatulxaq bilislaax ay joojiyaan mu'miniintiina maaragtay ay ka fakadaan qabdadooda oo ilaahay subxaana wa tacaala ammaan siiyo inay isku dayaan inay madaxa ka dilaan nebiga sala allahu alay wasalam waa la isku dayay in la dilo laakiin allah subxaana wa tacaala najaahu bilutfihi aad bay u qurux badan tahay dhacdooyinka hijrada waxaa ka mid a faa'iida laga qaadan karo jundiga mukhliska waxaa laga rabaa inuu ahamiyad khaasa siiyo inuu ku fakaro intii awooddiisa inuu difaaco qaa'idkiisa cali radia allahu tacaala canhu wuxuu ku seexday firaashka nebigeenna sala allahu alay wasalam iyadoo ixtimaal ku yahay in la dili karay waxaa laga qaatay bile culammadu jundiga daacadda ah inuu qaa'idkiisa ximaayadiisa uu ku dadaalo haba kala weynaadeen nebigeenna sala allahu alay wasalam iyo ducaadda kale qodobka saddexaad waxaa ku jira cibro in mushrikiintu subxaana allahi alcadiim ammaanaadkoodii iyo wadaa'icdii ayagoo nebiga la dagaalamaya oo go'aan ku qaatay inay ka takhallusaan ayay ammaanaadkii u dhiibanayeen nebiga taa waxay ku tusinaysaa acdaa'ul islaam inay yaqiin u hubaan in dacwatulxaqi ay xaq tahay laakiin itibaacu lhawaa iyo shahawaadka oo la raaco iyo khudlaanka ilaahay subxaana wa tacaala uu ku riday ayaa waxay ku xambaarayaan inay dacwada hor istaagaan waxay aaminsan yihiin inuu saadiq amiin yahay ammaanaadka u dhiibanayaan inay dilaanna waa rabaan qodobada muhiimka oo laga qaadanayo hijrada nebiga sala allahu caleyh wasalam qaa'idka dacwada islaamiga ama zaciimu alxaraka aljihaadiya aw alislaaxiya markuu arko in dacwadiisii ay bateen kuwii cadowga ku ahaa iyo kuwa doona asaga inay ka takhallusaan inuu la imaado qorshe lagu badbaadiyo dacwada loo sameeyo bii'a saalixa si dacwadii u sii xoogaysato ansaarna u hesho arrinta noocaasa ma la dhihi karo waa fulinnimo lama dhihi karo waa naf jacayl iyo geerik carar lama dhihi karo waa naf hurid la'aan nebiga sallallahu alay wasalam ayaa qudwo noogu ah in dacwada loo raadiyo malaad aamin ah waan ognahay dee beecaadkii nebigu u galay qabla hijrati iyo tartiibaadkii uu la imaaday iyo mirihii ka dhashay binisbati lidowla islaamiya qodob kalaa jira oo muhiim ah cabdullah ibnu abi bakr iyo kaalinta uu ka qaatay nebiga haajiritaankiisii iyo abubakar waxaa ku jira ahamiyadda shabaabku ay ku leeyihiin in dacwooyinku guulaystaan shabaab dhallinyaradu waa cimaadu kulli dacwa islaaxiya waa udubdhexaadka ay ku taagan tahay dacwo kasta oo isbeddel iyo tagyiir rabta qodobka kale allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ka indhatiray kufaaru qurayshin oo nebiga soo cayrsaday oo godkii uu ku jiray imaaday inay arkaan allah ayaa ka difaacay arrinta noocaasa marka dhacdadaas waa yacni arrin aad u weyn oo ku tusinaysa alcinaaya alilaahiya birusulihi wa ducaatihi wa axbaabihi ina allaha yudaaficu can aladiina aamanuu yacni caqligu wuxuu keenayey nebiga inay qabtaan iyo abubakar laakiin allah subxaanah wa tacaala ayaa difaacay indhahoodana tiray haddii ilaahi subxaanah wa tacaala uu kula jiro kullu man fi lardi waxba kaama qaadi karaan qodobka u dambeeya oo aan dul istaagayno oo ku saabsan cibrooyinka iyo fawaa'idda laga qaadan karo hijratu rasuuli sala allahu alay slam waxaa ka mid ah hadalkii cajiibka ahaa oo nebigu uu ku yidhi abubakar markuu abubakar xoogaa walaacay si marka u dejiyo wuxuu yidhi maa dannuka bitnayni allaahu haalisuhumaa abubakarow yacni laa taxzan ina allaaha macana bal u fiirsa marka nebigeenna sala allahu calayhi wasalam suu ilaahay subxana wa tacala u kalsoonaa saasaa marka la rabaa cinda shadaa'idi inaad ilaahay isku dhiibto oo aad aaminto ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu yahay khayru muciinin marka xadadka weyn oo hijrada nebigu u haajiray sala allahu caleyh wasalam min makka almukarama ila madiina munawara fawaa'iddii laga qaatay inahaas ayaan ku soo koobaynaa
في جوف الليالي توقات أعلنوا الإسلام دينا وداسوا فوق أهواء الضلال ولم يرضوا بغير halkan waxaan ku hakinaynaa mowsimkii koowaad ee taxanaha siirada kaasoo aan ku soo bandhignay marxaladdii koowaad ee dacwada xilligii maka iyo xaaladihii lasoo maray haddii uu allaah tabaaraka wa tacaala inoo fududeeyo mowsimka labaad waxaan ku soo bandhigi doonnaa marxaladdii labaad ee madiina halkaas oo lagu askumay dowladdii ugu horraysay ee islaamka lagu mideeyey ummadda lagana ambaqaaday furashooyinkii muslimiinta ee ku fiday bari iyo galbeed si aan duruus iyo cibar iyo khibradba uga qaadanno sooyaalkooda uuna raacno dhabbihii ay ku gaareen sharafka cisiga iyo hanashada dhulalka
به شوملوا ففازوا بالنوالي تأسوا بالمشفع يوم حشر وساروا خلفه في كل حال سلام من إله العرش دوما عليهم عد حبات الرمال مقام في الذرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال مقام في الذرى صعب المنال صعب المنال
guudahaan intaas ayaan kuu soo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balannaa inta ka horaysa nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديث